gudoomiyaha barakacayaasha iyo maayarka caasimadda hargeysa ayaa si wadajir ah u wareejiyey milkiyadda dhulka iyo konton guri oo loo dhisay dadka barakacayaasha ah ee ku noolaa kaamka naasaha bloodsea ee magaalada hargeysa dadkan ayaa waxa ay qabeen baahiyo kala duwan oo ay ugu daran tahay hoy la-aan agaasimaha waaxda barakacayaasha ee hay-adda qaxootiga somalilan maxamuud yuusuf cali ayaa ka warramaya marxaladihii ay soo mareen dhismaha guryahan maanta waxaynu halkan aan ku wareejin doonnaa aan konton qoys oo dadka barakacayaasha ee gurya loo dhisay iyo sidoo kale konton fayl oo loogu tala galay sharciyadaha dhulka amba lahaanshaha waxaannu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta dee hawshaa fududeeyey hay-adaha dawladda ee kala duwan iyo mas-uuliyiinta hay-adaha caalamiga iyaga laftoodu barnaamijkan dee ka qayb qaatay mashruucani haddaan si guud uga yar warbixiyo waa mashruuc sanadkiisii labaad baynu halkan ayaynu u fadhinaa sanadkii hore qayb baa la fuliyey sanadkana qayb baa la fuliyey mashruucani wuxuu qayb ka yahay mashruuc saddex magaalo ka socda oo ay hay-adda u n h c r hay-adda n r c na fankaysa soo mariyeen iyo hay-adaha dawladda oo fududaynaya hay-adda qaxoontiga ee barakacyaasha qaranku oo hay-addii dadka barakacyaasha u xil saarrayd maayarka degmada hargeysa cabdigariin axmed mooga ayaa sheegay in ay heli doonaan adeegyada aas-aasiga ah sida waxbarashada iyo caafimaadka dadkan lagu wareejiyey guryaha qof kastoo halkan la soo dejiyana ku soo dhoweysaan anu waxaan ka arkaa xaafaddan mustaqbal mustaqbal baan ka arkaa ummad midaysan waayo waxaa tihin dad kala duwan soomaaliya hargeysa waxaa saa oo galay waa xaafado yaroo kala degdegan halkan midnimaa taalo dee ummad walaalaabaa taalo halkan wada degan inta waraabaha iyo daayarkaa sheegtayna bini aadamku markuu soo bato wuu iska tegaya isaga bini aadamkunbaa uun bini aadam hadduu meel ku bato isaguu iska tegaya laakiin markaynu yaraanaynu koobnaano wuu inagu soo badanaya si aynu isu dugsanno markaa kii la keenaba soo dhaweeya idinku insha allahu tacaala waxaynu isku ognahay waxna waxna waa wax u baahan adduun in la qabto waxna waa waxaynu qabsan karayno waxaynu qabsan karaynaa waa maxay dhirtii waa la keenayaa waa ina guri waliba geed beeraa markaa buuri yaroo qabow oo wanaagsan bay noqonaysaa qashinkana waynu isku guraynaa iska basraynaa mid ka mid a dadka ka faa'iidaystay guryahan ayaa ka mahad celiyey qaatayaashii looga ka faa'iidaystay mashruucan ee loo fuliyey guryahoodii oo tayale loo dhisay maxaan sheegay loo qabtay mulkiyaddii loo sameeyey gurigoodii oo dhammaystiran loo sameeyey aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin cid kasta oo ka qayb qaadatay maayarka caasimadda oo isaguna dee inuu mulkiyadihii noo fududeeyo noo hirgeliyey anagoo qaxoontiya aad buu u mahadsan yahay dhammaan aad baad u mahadsantihiin